bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu habeen wanaagsan dhegeystayaal meel walbo aad joogtaan kusoo dhowaada barnaamijka wareegga wararka afar iyo labaatanka saac raadiyaha dalsan ee muqdisho
warniyahow dhibaatadan oo kale yaa arka waddadanna way xihan tahay ti aan ka soo laabanina way xirta war xaggeen ka marnaa magaalada agar joog istaaji baawur war maxaa dhacay saaxiibo askari kaala nala hadal maxaa dhacay waddada way xihan tahay noqo war tii xaggana waan ka soo noqonnay tanna way xihan tahay xaggeen marnaa bal kaala adiga nala hadal noo imow okay furuhu waa sideed
oo saaxiibahu ninka maxaa u sheegay taleefankiisa ayaa shanqaray oo sidee ah lacagaan u tuurayso uma jeedin oo ma magaalada sidaan ah saaxiib waddooyinka sidan ayaa lagu maraa wanow dalkaagii dadkiisii iyo duunyadii daryeel wacan ma haystaan inay kala dayuban acul baa loogu tawgalay
mar kale habeen wanaagsan ayaana hawada idinka leenahay khiyaartana dhegaysataa ee caawa waa habeen talaada arbaca ay soo gelayso taariikhduna waxay ku beegan tahay shan iyo labaatanka bisha abriil sanadka laba kun saddex iyo labaatan qodobadaad caawa ku dhegaysan doontaan barnaamijka wareegga wararka afar iyo labaatanka saac ee raadiyaha dalsan ee muqdisho waxaa ka mid noqon doono odayaal dhaqan oo ka tegay magaalada muqdisho oo ugu dambeyn maanta gaaray magaalada hargeysa ee xarunta somalilan islamarkaasina u tegay si ay u dhexdhexaadiyaan dhinacyada ku diriraya magaalada laascanood haddaba sidee ayaa maanta loogu soo dhoweeyey magaalada hargeysa ee xarunta somalilan
annagoo ah madax dhaqameedkii jamhuuriyadda somalilan ama madax dhaqameedkii soomaaliba waxaannu idinku soo dhoweynaynaa madax dhaqameedkayaga sharfan ee maanta ogaas maxamuud cali ogaasi iyo odayaasha kale ee salaadii ogaasyada la socda iyo madax dhaqameedka ku soo dhowaada caasimadii jamhuuriyadda somalilan ku soo dhowaada walaalihiin annagoo aad iyo aad idinka mahad celinayna
haddaba caawa waxaan idiin soo gudbin doonaa salaadiintaasi ka tegay magaalada muqdisho islamarkaasina gaaray magaalada hargeysa ee xarunta somalilan ujeedka socdaalkooda waxa uu daaran yahay iyo wararkii ugu dambeeyey xaaladda guud ee magaalada laascanood ee xarunta gobolka sool kulamada horudhaca ah oo ay halkaasi ka wadaan odayaasha dhaqan ee ka baxay magaalada muqdisho ayaanu caawa idiin soo gudbin doonaa qodobada kale aanu caawa idinla wadaagi doonaa haduura biidma waxaa ka mid noqon doona xaaladda waddanka suudaan oo weli cakiran iyadoo la soo warinayo inay si kumeel gaara u dhaqan gashay xabajoojin labiyo toddobaatan saacadood ah oo dhinacyada la dhex dhigay waxaan idila wadaagi doonaa wasaaradda arrimaha dibadda soomaaliya oo war ka soo saartay xaaladda ay ku sugan yihiin muwaadiniinta soomaaliyeed ee ku goodoosan waddankaasi suudaan
dadka soomaalidu waxay ku soo qulqulayaan xadadka kala duwan xadka etoobiya ay maaragtay gadaarif meesha la yidhaahdo ay soo gaareen waxaa soo gaaray ilaa iyo boqol iyo afartan iyo sideed oo lasoo gudbiyey lagala soo gudbiyey dhinaca suudaan haddana ku sugan dhinaca etoobiya
caawa ayaanu barnaamijkan idinkugu soo gudbin doonaa wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda muwaadiniinta soomaaliyeed ee ku sugan dalka suudaan oo ay ka qaraxday colaad u dhexaysa ciidamada waddankaasi suudaan qodobada kale aan idinla wadaagi doono islamarkaasina aada caawa wareega ku dhegaysan doontaan hadduu rabiidma waxaa ka mid noqon doono maamulka gobolka banaadir iyo taliska booliiska soomaaliya oo soo bandhigay dhowr iyo waa dhowr tan oo maandooriya kuwaasi oo lagu qabtay howlgalay ciidamada ammaanka ay ka sameeyeen degmada yaakshid ee gobolka banaadir gudoomiyaha gobolka banaadir taliska ciidanka booliiska soomaaliya oo arrimahaasi ka hadlayaan ayaanu idinkugu soo gudbin doonaa caawa wareega qodobadaasi waxaynu kusoo kornay intaynu ku guda jirno barnaamijka wareega wararka dalsan ayaad caawa ka boga doontaan farsamada waa jaaja mar kale dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka wareega wararka afar iyo labaatanka saac raadiyaha dalsan ee muqdisho
warkaal kaale kaale kaale walaalow baabuurtan badan oo maalin walba madaxtooyadu kusii qulqulaya maxay yihiin dhammaantood waa xildoon waxaan maqli jiray nin xil qaaday eed qaad oo miyuusan ogeyn muddada kooban iyo shaqada adag ee laga rabo allahyow dalkani soo daaliye u door qofkii damiir wadaninimo leh awoodiyo hesnaa infajigan ayaa laga rabaa
wanaag dhegeystayaal mar kale habeen wanaagsan ayaanu idinleenahay meel walba oo aad joogtaan raadiyaha dalsane magaalada muqdisho ayaad naga dhegeysanaysaan muujada hirka dherarkeedu yahay kuwii sagaashan dhibic shan megahertis fmkaasoo ay naga maqli karaan dhegeystayaasheena ku sugan gobolka kani banaadir weliba gobolada kale oo fm kuu gaaro meel walba oo aad joogtaan habeen wacan wanaagsan ayaanu idinleenahay dhegeystayaal qaybaha ugu horeeyo ee barnaamijka wareega ayaanu caawa anba qaadi doonaa waxaan ku bilaabayaa wararka la xiriira madax dhaqameed ka tegay magaalada muqdisho islamarkaasina gaaray magaalada hargeysa ee xarunta somalilan madax dhaqameedkan oo kala horay magaalada muqdisho ay ka tageen islamarkaasina gaaray magaalada laascaanood ee xarunta ee gobolka sool halkaasi oo ay marka hore u tageen ee si loo dhexdhexaadiyo dhinacyada isku haya magaalada laascaanood oo muddo ka badan saddex bilood ay ka taagneed colaad u dhexeysa ciidamada somalilan iyo xoogaga dadka deegaanka ah madax dhaqameedkan ayaa marsii horeysa sii maray magaalada garowe iyaga oo kaga gudbay magaalada laascaanood halkaasi oo ay kulamo horudhaca ay kula soo yeesheen garaadada ku sugan magaalada laascaanood iyo sidoo kaleetana qiimeyn kusoo sameeyey dagaaladii ka dhacay magaalada iyo waxyaabihii ka dhashay dagaaladaasi burburka hantiyadeed ay gaareen magaalada iyo si la mid ahba waxay soo qiimeeyeen xaaladda magaalada dhimashada iyo dhaawacyada ka dhashay dagaalada sidoo kaleetana waxay magaaladaasi laascaanood ay kulan kula qaateen odayaal dhaqameed ama garaado jooga magaalada kuwaasoo kasoo horjeeda somalilan oo ay kala hadleen suuragalnimada wadahadal dhex mara iyaga iyo somalilan madax dhaqameedkan oo muddo ku sugnaa magaalada garowe islamarkaasina kormeer hore ugu tegay sidaan urudhacabu ku sheegnay magaalada laascaanood ayaa tegay markaasi magaalada hargeysa oo maanta lagu soo dhaweeyey garoonka diyaaradaha magaalada hargeysa ee cigaal international ee magaaladaasi ujeedka ugu weyn ee socdaalka dhaqankan ka tegay muqdisho garowana tegay kagana sii gudbay laascaanood muddooyinkii ugu dambeeyana magaalada garowe ku sugnaa ayaa waxa uu yahay xiisadda magaalada laascaanood iyo sidii xal loogu heli lahaa maanta ah oo ay magaalada hargeysa gaareen ayaa waxaa ku soo dhaweeyey madax dhaqan oo somalilan ah iyagoo soo dhaweyntaasi kadibna halkaasi ay ka hadleen madax dhaqameedka somalilan iyo kuwa muqdisho ka baxay ee maalmihii ugu dambeeyey garowe joogay waxaana ay sidoo kale madax dhaqameedka somalilan ee soo dhaweeyey wafuudan salaadiinta muqdisho ka baxay waxa ay sheegeen inay diyaar u yihiin dhexdhexaadinta iyo arrimaha ay u socdaan wafdigani madaxdhaqameedkan oo markaasi magaalada muqdisho muddo ka maqnaa islamarkaasina ujeedkii u baxeenba ay ahayd arrimaha gobolka sool colaadda ka taagan iyo sidaa xal loogu heli lahaa ayaa salaadiinta hogaaminaysa madashaas oo ay ka hadleen waxaay sheegeen inay bilaabi doonaan ama ay sii wadi doonaan dadaalada ay hargeysa u tageen ergada sidoo kale muqdisho ka baxday uu hogaaminayo ugaas maxamuud ayaa madax dhaqameedka magaalada hargeysa kusoo dhaweeyey waxay intaasi kadib ay la yeesheen kulamo kala duwan hase yeeshee intaanan kulamadaasi aanan eegin waa kuwan qaar ka mid ah salaadiinta somalilan ee soo dhaweeyey wafuudan iyagoo ka hadlaya sheegayana inay diyaar u yihiin dhexdhexaadinta iyo waxyaabaha ay u socdaan wafdigan inay ku qaabilaan sidoo kale waxaa hadli doono qaar ka mid ah salaadiinta oo iyaguna ka warbixin doono ujeedka ay hargeysa u tageen رب العالمين waxaa maanta sharaf weyn inoo ah haddaad tihiin maanta inay halkan ku kulmaan oo isku soo dhoweeyaan bahda dhaqanka ee somalilan ee uu garwadinka ka yahay suldaanka guud ee beelaha direed suldaan dawel iyo madax dhaqameedka kale ee la socda boqor axmed iimaan runtii waxaa farxad maanta noo ah in dhanka kalena maanta ay kusoo dhoweynayaan odayaashii dhaqanka ee kasoo wafdigii isxilqaantay ee xeerbeegtiga arrinta colaadda laascaanood runtii hadal badan aygama banaana waxaan doonayaa un isbarasho maadaama anigu aan xidhiinin ahay somalilan kasoo jeeda soomaaliyana kasoo jeeda weliba degan bismillaah ilaahay baa marka hore mahadle maanta madashan iskuukaan keenay dhammaan ayrokorobkaan isku yimiday gaar ahaan duqaydan isinadan ugaasyada iyo malaqyada iyo boqorada wabarada halkan maanta noogu yimiday ee ka yimiday soomaaliya ee maanta nagu soo buuqday somalilan caasimaddeedii hargeysa waxa weeye aada iyo aad bay farxad noogu tahay inaad maanta halkan noogu timaadaan muddana waynu sugaynay inaad timaadaan inta badanna waxayna kala baajiyey waxay ahayd soonkii bay ahayd alxamdulilah ilahay soonkiina nabad iyo ino- magaranaysaaye wanaag baan ku dhammaysanay hadalkeennu waa dambayn doonaa waxaan leeyahay ugaas iyo malaaqyada iyo dhammaan ehlulkaramka halkan isku yimiday ku soo dhowaada jamhuuriyaddii somalilan ku soo dhowaada caasimaddeedii gacmo furan ku soo dhowaada dalkiinnii labaad ku soo dhowaada diyaarna waxaanu iniin nahay anuu ku hadlaya afka duqayda haddii aan la xugmayo in aanu arrinta haddu socoteen ani qaabilno imika waa soo dhoweyn weeyi waxaan le- ku celinayaa mar labaad soo dhowaada soo dhowaada wabilaahi towfiiq asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وقولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنغو أحمد حدقبيتكي جمهورية سومالي لان أما مدح دقميتكي سومالي با waxaanu idinku soo dhoweynaynaa madaxa dhaqameedkayaga sharfan ee maanta ugaas maxamuud cali ugaas iyo iyo iyo odayaasha kale ee salaadii ugaasyada la socda iyo iyo iyo madax dhaqameedka ku soo dhowaada caasimadii jamhuuriyadda somalilan ku soo dhowaada walaalihiin annagoo aada iyo aada idinka mahad celinaynaa gacmo furan idinku soo dhoweynaynaa soo dhowaada baan idin leenahay halkan waxaanu ilaa saaka u joognay waa soo dhoweyntii sida qaalibka ah ama sidaynu wada ogsoonnahay dhaqanku soomaali meel kasta uu joogo waxa uu isku leeyahay tixgelin waxa uu isku leeyahay sharaf xidhiir baa ka dhexeeya walaalni baa ka dhexaysa yacnii taal iyadoo ay jirto sidaa aawadeed maanta halkan waxaa idinku diyaara dhaqankii jamhuuriyadda somalilan ayaabaa halkan idinku soo dhoweynaya waa idin sugaynay sidaa uu sultaan cabdiraxmaan jaamac dhowr sheegay waa la soconay xaaladiina ilaa markii aada xaggaa bariga timaadeen ergaa tihiin annaguna ergaanu ahay oo salaadiinta halka kon ku sugan ee jamhuuriyadda somalilan muddaba waxaanu fadhinay hawshaasi markii ay bilaabantay ee dagaalku ka qarxay laascaanood waa salaadiintii oog tagtay ee halkaa nabadda u fadhiday baa halkana maanta idinku soo dhoweynaya oo diyaara maadaama ergadii ergadiina ka horreysay aanu ahayn waxaan idinku soo dhoweyneynaa qalbi furan baan idinku soo dhoweyneynaa hadalka iyagu waxa weeye waa mahadnaq iyo soo dhoweyn aanu kalgacayl iyo walaalnimo ku soo dhowaada dalkiinii labaad intaasay nagaga dhanta insha allahu bismillaahi kariim soo dhowaada بسم الله الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم آه، أولا إلهان أمهات علينا كدبنا وحان أمهات علينا صلاة دين تا جمهورية سوماليان أو هو قامنا يا سلطان دول أورنتي سكر عمل هالكان وصول دويي
wahagaag waxa hayeen qaar ka mid ah salaadiinta somalilan iyo cuqaashii ka baxday magaalada garowe islamarkaasina gaaray magaalada hargeysa ee xarunta somalilan kuwaasi oo mar sii horeysay magaalada laascaanood u tagay iyaguna si ay dhinacyada usoo qiimeeyaan xaaladda magaalada laascaanood lana kulmay garaadada jooga magaalada laascaanood waxaana la filayaa inay qaabilaan hogaanka somalilan oo ay kulamo ay la qaataan ee waxay ku soo aaday gaaritaankooda maanta hargeysa ay gaareen iyadoo saakeen laga soo wariyey magaalada laascaanood ilaa iyo tiro dhowr madaafiic ah oo lagu garaacay magaalada sidoo kaleetana risaas goosgoosa laga maqlayay meelo dhaca duleedka magaalada haddaba maxay ka dhigan tahay inay eh, gaaraan wafuuddan mar sii horeysay xukuumadda hargeysa ay kasoo horjeesatay inay gaaraan magaaladaasi islamarkaasina ay madaxtooyada somalilan ay diiday iyo eh, soo dhoweynta halka loogu sameeyey maxaase laga filan karaa waxaa qadka ku jira xildhibaan hore oo ka tirsan baarlamaanka puntland xildhibaan saleymaan faarax ciise xildhibaan soo dhowow intaasi kadib bal maxay ka dhigan tahay wafuuddan gaaray magaalada hargeysa ee ay xukuumadda eh, hargeysa marka hore ay ka biyo diidaneed
waa mahadsan tahay sida aad la socotay dacdadii dagaal ee ka dhacday laascaano iyo tacadiyadii shacab ee mudaharaadkii ka horeeyey dagaalka ee dadka shacabka lagu laayaba somalilan waxay xoogga saaraysay in magaalada kontaroolkeedana uu kusoo laabto islamarkaana wixii ka dhacay magaalada inay qariso oo soomaalida kale iyo carabkaba ka qariso waxaa dhacday markii labadaa qodobba suurtoogi waayeen oo isku xiran oo dabcan haddaysan magaalada gacanta ku dhigin inaysan iyadu kantarooli karin cidda imaanaysa iyo cidday la kulmayso iyo xaqiiqda jirta say u arkayaan isinadan iyo mas-uuliyiin dowladda federaalka oo ka horeeyey iyo hay-adaha caalamiga ah ee xuquuqa insaankuba waxaa u suurta gashay magaalada inay tagaan marka meeshaan uga soo qaadanayaa dhacdadaas waxa weeye ay dha- isimada u diidanay somaliland awal inay magaaladii tageen si ka madax bannaan iyaga dadkii deegaanka ay la kulmeen wixii jiray oo dhaban ah oo dhibaataha magaalada gaadhaga indhahooda ay ku arkeen dadkii deegaanka iyo hoggaankoodii dhaqankuna waxay qabaan inay la fadhiisteen oo dhegaysteen waa gartay haddaba isimada dhaqanku waxay u socdeen ay ahayd sulx iyo nabad raadi somalilandna sababtay ismada awal uga diyaadiiday waxay ahayd laba qodob oo ah eh, meeshina waa sheeganayna annaga aleh waa gudaha somaliland nimanka dhaqanka ah oo koonfur ka yimina waxay u- u- iyaga de shacabkooda ugu sheekeeyaan maamul ahaan waa dad kale oo dal kale oo ajnabi oo aan darsina ay degan ma garatay waa gartay marka hadda labadii arrimoodba suurtoobi weyday isimadii dhaqanku eh, dabcan sidaan xogaa ku helayno dowladda federaalka madaxweynaha iyo ra-iisul wasaarahooda way taageereen inay sulxaa galaan maadaama isima dhaqan oo nabadda caalamku ay yihiin maadaama xataa dhacdadan oo si reer ahaan salka ugu haysa iyadoo shaatimaam loo hoganayo eh, inay yihiin dad ka soo jeeda dadka kale ee soomaaliyeed ee cidda markaas la isu riixayo colaadda inay ku yeelan karto ka madax bannaan dabcan hadda dhaqan oo nabadda lagu yaqaan hadda waa saali iyo ma garanaysaa hadda lagu yaqaano soomaalida oo dhan ku taqaana ay ku jiraan si lamid ah diblomaasiyiinta caalamiguna waxa ay taageereen doorka nabadeed iyo waawaanta nabadeed ay wadaan ismada dhaqan waa waa waa gartay marka
muuse biixi wuxuu anugu si official ah oo xukuumaddooda ay u diiday ma arag laakiin dabcan raggii dhaqanka iyo rag wasi- dowladda ka mida iyo eh, saxaafad lagu kiciyey inaysan dhexdhexaad ahayn iyo dhaqankii muuse biixi taageersadaa meelahaas intaba waa jirtay waa gartay aakhirkii runtu runtu waxay ka tegi weyday Eh, oo ama degaankii inuu gacanta ku dhigo ha noqoto muuse oo u suurtoobi weyday ama bareesharkii caalamiga ahaa oo kordhay ilaa amnesty eh, amnesty international ay soo saartay haddee warbixinta saxaafadda o dhan ay ka dheragsan tahay waa waaya waaya marka wa- wa- waaya waaya marka arrintaasaa ku kaliftay Mhm.
arrintaasaa ku kaliftay waaya marka su-aasheedu waxay tahay waaya marka su-aasheedu waxay tahay ma maxay ka dhigan tahay inay eh, wafdigan ay magaalada hargeysa ay tagaan maxaase laga filan karaa gaaritaankooda hargeysa
waxaan filayaa muuse in dantu khasbi doonto haddii aan haddaba ismada inuu aqbalo oo sulxa iyo nabadda ay wadaan oo darafka kale kusoo arkeen isaguna uu aqbalo inay hargeysa ka degaan wax ku yimi garasho maaha ismada markay laascaanood yimaadeen garow ku laabteen eh, dabcan inay hargeysa tagaan waa la diiday markaa damac baa kaga jiray awood ku haynta magaalada inuu soo ceshado dagaalaa ka dib dhacay waxba wuu surtoobi waaye marka midaan hadda ah warna kala qabta adugu inuu taagan yahay waa filayaa waa waaya marka waawaanta iyo sulaxa iyo iyo iyo iyo iyo iyo go-aanka isimadu ay gaaraanna Mhm.
inuu aqbali doono soo dhaweyn doono ama isagu hadda uu raadinayo exit gate Mhm.
uu kaga baxo hawshatan iyo laascaanood ciidamadiisa kagala baxo si shacabkiisa ugu sheego dee wa- waa liijabiyey weli waa qarinayaae waa gartay uu dhaho de waa kaasoo soomaalidaana dhex gashay hadda soomaali yaa albaabku ka baxo hadda muuse raadinay waana ka dhigan karaayo jaanis bay u tahay wa- waa garta marka waxay ku soo aaday wafdigan gaaritaankooda maanta hargeysa iyadoo eh, aroornimadii hore ee saake laga soo wariyey magaalada in dhowr madafiic lagu garaacay eh, duleedka magaaladan risaas goosgoosa laga maqlayay Eh, soo ma muuqato inaanay weli eh, aanay muuqan eh, xal dhinacyadu ay u baahan yihiin maadaama ay weli xabad ay ka dhaceyso magaalada guddigana iyaguna dhinacooda dhexdhexaadinta ay ku jiraan
maalinkii ciidda waxaa hadlay eh, musabix cabdi oo hargeysa ka hadlay wuxuu sheegay inaysan ka baxayn laascaano waxaa laascaanood ka hadlay garaadka guud eh, odayaalaha dhaqanka eh, dhaqanka dhulbahante rajaamac garad cali wuxuu sheegay inay ixtiraamayeen soo jeedinta gaal iyo islaamba ummadda nabadda iyo sulxa wada iyo bisha xurmada leh ee rabadaan haddii muuse uu ku qanci waayey ama dadka soomaaliyeed ha noqdeen ama dowladaha kale caalamka ee soomaaliya danaya ha noqdeen war meeshaan ka bax oo dadkan deegaankooda uga bax hadduu ku qanci waayey bishii xurmada lahayd ee rabadaana ay dhammaatay waxba la hari mayno waaya marka eh, su-aasha eh, jawaabta u baahan halkaa waa- waxaa ka cad- halkaa- halkaa- halkaa- halkaa- halkaa waxaa ka cad Mm.
haddaan isimada dhaqanka ee ka degay maantay hargeysa warkooda iyo taladooda ilaahay muuse runta ku garowsiin Eh, nimanku goorjacadda magaaladan ka fogeyn oo meel yar oo dhufaysaba ay ku jiraan oo majfuc waa soo gaaraa magaalada oo goosgoos waa jira laakiin faraha la isula tegayaa waa la isku riiqmayaa ama muuse asuu raba hirgeli ama degaanka si fool xun oo dulleysan oo eh, dhibaato badan ay soo gaadhay waaya buu uga bixi labadaa qodob bay labadaa qodob bay jees laakiin waxaan kuu hubaa wax ilaahay ku baajiyo eh, ugaasyada naanta iyo malaqyada ka degay hargeysa fariintooda nabadeed wax ilaahay ku baajiyo ma ahane laascaanood in dagaal way ka dhacay waaya eh, xildhibaan saleebaan eh, waxaa tahay nin in badan xaaladan magaalada laascanood aada ugula socday eh, dhibaatooyinkii ugu dambeeyey ciidamada somalilan magaalada ay ka geysteen eh, sida ay sheegayaan eh, garaadada magaalada jooga iyo eh, warbixinada magaalada laga helayo marka eh, si guud marka aad fiiriso dagaaladii ugu dambeeyey ee magaalada ka dhacay eh, dhexdhexaadinadii laysku dayey ee guuldareystay wafdigan magaalada maanta gaaray ee magaalada hargeysa maanta gaaray ma kuu muuqataa ififaallo xal wadahadal ugu imaan karo
wallaahi de horta ilaahay aayad qur'aan wuxuu ku leeyahay laa taqnadu min raxmatillah Eh, wadahadalka iyo suluxa iyo wanaagga iyo in dhibaato baaqataa waa naxariista ilaahay wey ilaahay oo dhib nooga naxariisto wey laakiin ninka la dhaho muuse biixi madaxweynaha maamulka somaliland oo ku kooban runtii taliskiisa ee aan ahayn dadka deegaanada uu xakuma um isagoo hayb ahaan u ka soo jeeda oo dad sharaf badana Eh, taariikh sulux iyo wanaag iyo nabadoonnimo wax lagu xaliyo ma leh qofka waxaad ka filan ka dhaca backgroundkiisa markaad ku laabatid dee nin weyn oo muddo soo shaqaynayana uu yahay een, anigu dee kama hadlayo nabad ku timi dee quusasho iyo tamar darro iyo muuse inuu garowsado reer laascaanood inuusan xoog ku qabsan karayn iyo reer sool waa garta
taas waa filayaa waana filayaa hadda inay maankiisa isaga iyo ragga saaxiibadiisa ee maxamed kahin iyo kow ka yihiina ku wareegsan ay ku jirto waaya waana sababta aan tamaniyayo inay aqbal aq- aqbal siisay in ismadu ka digaan waa garta
meesha la dhaho eh, hargeysa waxaan kaloo ku darayaa bresharka caalamiga ah oo hadda ku sii siqaya in cunaqabatayna ku dhacaan oo qoraal ka soo baxay ingiriiska aad aragtay oo kii ka horreey maraykanka soo baxay aad aragtay oo safaaradahooda oo hadda hay-adda xuquuq insaanka qaabilsanayd warbixinta ay soo saartay aad aragtay ee baaritaan caalami ah xooneyn dalbanayso intaas marka la isku soo xooriyo aniga hadda ifafaara in muuse aqbalo inuu ciidamadiisa dagaal dambe oo dhib intaa ka weyn geysta inuu dhaco waa dhici ka dhaca in muuse uu arrintaas hadda ku qanco si dhaba ugu qanco laascaanood inuu waddada keliya uu kaga baxsan karaa ay tahay ismada dhaqanka ee subaxa wada exit gate inuu ka dhigto ka baxo waayahay waayahay laakiin laakiin laakiin muuse oo maanka ku haya intay rabto ha noqotee maalin unbaad qabsan karaysaa laascaanood gaal iyo islaam cidna dhegeysan mayo wanaag iyo sulx ha qaadan mayo dhinaca kale ismada dhaqanka dhinaca kale ismada dhaqanka iyaga hadde laascaanood iyo deegaankiini ka baxa waxa meesha ka dagaalamaya waa waa dadkii shacabkii magaalada weeye magaaladiini ka baxa oo uga baxa muuse biixi ha yimaadee waxay la tahay caqliyad fadhida maaha dad duulaano hadda leeyahay duulaan ha qaadin oo degaano kaleeto iyo ama magaalooyin kale ama qabaa'ilo kale ay degan yihiin dad hadda laga celinayo leeyahay ka jooga ama ka noqdana maaha dad duulaanana maaha waaya xaq way u leeyihiin waxay ka hadleen xaquuqdooda muwaadinimo waxay sheegeen inaysan soomaali ka go-ayn inay soomaali ka mid yihiin xaqna ay u leeyihiin dagaalkooda iyo maamulkooda inay u madax banaanaadaan Waay, waay.
aslanba sideedana aslanba haddayba taagan yihiin annagu waxaan taageersannahay midnimada ummadda soomaaliyeed iyo dow- jiritaanka dowladda federaalka soomaaliyeed nimankaas reer raascaano iyo muuse waxay ku heshooyi karaan ma jiro mugdo iyanba muuse wuxuu taaganyahaa xasan sheekh ma aqoonsani dowlad federaal ma aqoonsani xabarinay caasimad tahay ma aqoonsani calanka buuga ma aqoonsani midnimo soomaaliyeed ma aqoonsani intaa laascaano hadday rabto mabda iyo xis iyo caqli ay ku wada joogi karaan waaya
oo nabad ugu wada noolaan karaan ma jiro waayahay waa mahadsan tahay waa ku mahad celinayaa xildhibaan saleebaan cabdi faarax ayuu ahaa oo ka tirsan waa xildhibaan fa- saleebaan faarax ciise oo ka tirsan hor uga tirsanaan idhaahdee baarlamaanka puntland oo caawa ila falanqeynayay wafdiga isimada ah ee magaalada markaasi muqdisho ka baxay isla markaasina gaaray magaalada hargeysa ee xarunta somalilan waan waantan u tegay xaaladda magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool weli waxaad dhagaysanaysaan barnaamijka wareegga wararka dalsan qeybaha dhexe ee barnaamijkana waynu ku guda jirnaa
dhaaxaana sugteenoo saadaal ku jirteenee soomaalay sahankii somtel baan ku helnee soo qaata haddeer simkaarka somtel shaqa buu sakhiraayo sahalkaaga dhigaayo soo qaada haddeer iidahab baa la socda si walba kuu anficee adigoon marna seegin soo qaada haddeer sidiisaba ii dahab waa tiknoloji saxan oo hantidaada sugaayee simkaarka somtel soo qaada haddeer socod iyo daalkii kuleelkii iyo siigadii waxaa meesha ka saaray simikaarka somtel oo iidahab baa la socda ee soo qaada haddeer suuqyada ku aado waxaad soo gadanayso ii dahab ku soo tuur soomaalaa ii dahab waxbarashada ku sii bilalka ku sii dhiib adna taad sugaysa ama soorye u lahayd ii dahab ku soo tuur gadigeen ka sinaanaa oo simkaarka somtel sidana kulligeen idahab waa hanti lacageed oo kugu jirta mobilkaaga ammaankeeduna uu sugan yahay ku dhiib ama ku qaado idahab biilka guriga waxbarashada caafimaadka korontada biyaha iyo wixii la mid a akaankaaga dahabshiil idahab ugala soo bax ama ha lagugu soo diro si aad u furato adeega idahab qaado simkaarka somtel shirkada somtel u doono hadal fasiixa internet xawaare sare leh ama ila soo hadal idahab iyo somtelba waxa ay hoos tagaan dahab shiil group ii dahab isticmaal oo ku adeega weliga
سوبر ساين ديزاين ديزاين daabacaad ku la sawir iyo qoraal kalarkoodu sarreeyo cabir kastoo aad rabtaa tiro kasta kulligeed nooc kasta ha ahaatee qalin buug tabeelle funaanad koofiyad bakeeri ama galaas kalandhar stiiker iyo baalfaned qoraal iyo sawir la saaro fuul kalar ah ka dalbo oo ka daabaco suber sign design istiikaro aad u xardhan iyo quruxda boorar aad ku qancayso ebed aanana soo marin indhadaraandar ah oo lala yaabo suber sign waa mid samayso nooc kasta oo daabacaad ah mid yar iyo mid weyn waa noocyadii u dambeeyay oo wada dhijitaal ah suber sign brenter farsamaha aad u sarrayso adeegoodu mudan yahay u doono u doono suber sign brinter cabir kastoo tabeella ayagaa daabacayee suber sign dalabkaaga u geey ka dalbo deg deg weeye shaqadoodu daah iyo dibudhac laga dhowr suber sayn mid loo baga weeye alla ilaah magaaladana isu sheegta ganacsatoo dhanna waa meesha ku abuuray ka daabacdan suber sayna mogan xafiiskooda ama xaruntooda ay ku taallaa waddada maka almukarama ka soo horjeedka guriga shaqaalaha ha mogaanin suber sayn suber sayn design
iyo magaalo meel kasto aan joogo maalintii timaadaba mar kastoon xasuustaba maantay wuxuu rabaa maraq digaaga jumbo maraq digaaga jumbo maryanay martidaa soo socotay qada aad u macaan aad u macaanoo macaan martida iigu diyaari caliyow maanta kawaanka wax hilib ahba ma yaalo qadadeennuna waa maclaysh yaab waaye maraq digaaga jumba maasuukha laga waaye tabakaayadii tagtid waa yaalaa baqaarkii tagtid maraq digaaga jumba waa laga helaa dukaankii tagtid jumba waa laga helaa see waay hilib maxaa ugu baahan tahay maraq digaaga jumbo meel kasta waa yaalaa ihin kabacd hilib maxaa ugu baahan tahay dhadhankiisa ma aragti
maryaam marjaale habaye waxbaad ilowdeen maxaan iloobi soor haddaad cunayso baasta ama bariis jumba leewa rooti ama canjeero jumba ku darsan ama muufo kolay tahay maraq digaaga jimbo iidan kumbuleeda weeyo isagaa looga maarmayaa wax kale isagu un maanta noo qoosha muufadaan ku cunnin
maraq digaaga jumba macaanta iyo carafta aanba ku jeclaaday aniga
arjuumba keene martaa soo socotee maraq digaaga juumba keene martaa soo socotee maraq digaaga juumba keene martaa soo socotee maraq digaaga jumba keene maraq digaaga jumbo waxaa kuu keenay waa beri jumbo combany waxaadna ka heli kartaa goob kastoo aad istaagto gobol degme iyo tuulo waxaadna ka wici kartaa wixii intaasi dheer ama maraq digaaga jumbo jumbo jumbo maalintii timaadaba mar kastoon xasuustaba maantay wuxuu rabaa cabdulle iska fiiri hortaada maanta ish calaa aad tahay ishaada il caaro hay cunin weliba waad faraxsan tahay yaasimi kaarka shirkadda isgaarsiinta somtel qof haysta intoo murug ku arka runta beennaxaa igu raaca waxaa jira xirmo mobil internet toddobaadla ah ogaalaan ku ahay taasoo daboolaysa baahida macaamiisha shirkadda ee isticmaala adeega mobil internetka somtel maxaad ka wadaa yaa lagaama jeestay kara miya haddaad ku subata laba dolribar waxaad helaysaa daata internet iyo ku hadal aan kaa go'aynin toddobaad oo dhan yacni unlimited ah yaa taas waaba sababtaan u sidho simikaarka somteele waa xirmo daata internet toddobaadla ah oo aad u qiimo jaban taasoo shirkaddu ugu tala gashay macaamiisheeda hahadool waa ka noogin afka dhegta iyo gacantaba xirmada mobil internetka cusub waxaad uga shuban kartaa hannaanka ku shubashada fudud xidig hal eber hal afargees sidoo kale uga shubo ii dahab adigoo garaacaya xidig hal eber hal xidig lixdan iyo labo kadibna dhammaystir nambarka xidig laba dolar iyo bar afargees ugu dambayntiina waxaad uga shuban kartaa adeega ii dahab reseller adigoo garaacaya xidig afar afar afar xidig labo dhibic shan afar gees naqo qofka ugu horeeya ee ka faa'iidaysta xirmada toddobaadlaha ah ee shirkadda isgaarsiinta somtel macaamil mobil internetka somtel nafsadaada ku soor oo salowgla'aan ku isticmaal ogeysiis muhiima waxaa dadweynaha muqdisho ku nool la ogeysiinayaa in dhakhtarka indhaha ee doktor cali baashi cumar rooraye uu ka guuray xaruntiisa indhaha ee taleex una guuray waddada ka leexata hotel beder ekis hotel amira iyo hotel safari dhexdooda ilaa aad ka gaarto jaamacadda jaziira iyo sarta astaan t v halkaas oo aad ku arkayso tabeelaha dhakhtarka haddaba wixii faahfaahinaya iyo macluumaad ee intaasi ka baxsan fadlan booqo xaruntaasi cusub shirkadii ballaarnayd oo beeka ahayd baa warad u bogaysiyo aan bishaare idinka wadnaaye bulshaynaga hooye howlihii badnaa mar kale ay sii badiyeen oo weliba sii ballaariyeen oo dalkayna ku baahiyeen matooradii bugbuglahay ee magaaladan ka buuxay beeka way ka aruuriyeenoo soolaray baahinayaan saacado baro oo weliba smarti loo bogay beeka hadda keentay korontaan beeka ahayn baro qofta cilaa iyo beenbeen baan u aqaan shirkadda korontada ee beeko waa shirkadda ugu ballaaran ee bixisa awoodda koronto ee kugu filan beeko waxay caan ku tahay shaqaale heegan afar iyo labaatan saac iyo howl nadiif ah oo soddon daqiiqo gudahood lagugu adeegayo beeko waxay matooradii ka aruurinaysaa magaalada waxaana ay wadaan qorshihii ugu ballaarnaa ee koronto lagaga dhalinayo tamarta cadceedda beeka waxay hadda kuu keentay saacadaha korontada oo smart ah tii aad doonta postpaid iyo prepaid ayaadna u isticmaali karaysaa ku darso adoon lagu imaanin ayay isticmaalka biilkaaga bishii u gudbinaysaa xafiiska xisaabaadka ee shirkadda beeko adigoo dhaqdhaqaaqaagana kala soconaya moobilkaaga waxaa intaa sii dheer haddii cilad koronto ay ka jirto gurigaaga waxay saacaddu si deg deg ah fariin ugu diraysaa xafiisyada cilad bixinta ee shirkadda beeko haddii ay jirto cabasho deg deg ula xiriir beeko adigoo wacaya nambarka gaaban ee saddex saddex saddex beeko waa ku caan soo dhoweynta iyo qancinta macaamiisha simanaysa harlaay suubantii hablahay warkii aad sugayso suluugaan lahayn saaxib igaho salka waan dhigtay hayee barsooda subersayn maqashay sancadood ma taqaan sadarkuu muuqda uma baahna su'aalo subarsayn tayadooda soomaalaha u codaysa
suuradaad fahmaysiyo sawir aad u qurxon daabacaddii u sarraysay subersayn baad ka heshaa inagoon kala saarin ama aan kala soocin subarsayn shaqadooda soomaalida u riyaaqday shirkadda subersayn waxa ay caan ku yihiin astaanta sare ee daabacadda iyo xayeysiimaha qarnigan waxaadna ka helaysaa dhammaan daabacadaha boorarka stiikariska qoraalka sawirada iyo daabacadda funaanadaha iyo koofiyadaha samaynta xayeysiimaha ganacsiga sida video iyo graphic design si dhib yar uga hel tabeelayaasha xayeysiimaha magaalada samaynta xarfaha 3d ee nalalka bixiya daabacadda hadiyadaha abaalmarinada koobabka qalimaanta biladaha albumada iyo naqshadaynta gawaarida subersayn oo kula diyaara astaanta sare ee daabacadda iyo xayeysiimaha qarnigan ugu hagaag xarumahooda sida waddada maka almukarama kasoo horjeedka immigrationka shaqaalaha suuq bacaad rugsan mool boondheere agagaarka daljirka dahsoon ama wac leelayn siddeetan iyo shan toban iyo laba konton iyo afar ama eberlexal toddoba labaatan toban iyo laba toban iyo labo
yaa ama taqan faa'iido mahay kaa xigto waa markaan isticmaalo adeegyada shirkadda isgaarsiinta ee somtel beriga nimaan gacanta ku hayn nasiib waa ka hiiliyey waa sababta shirkadda isgaarsiinta somtel u soo kordhisay xirmooyinka mobile internetka cusub ee adeega dhammays sax adeega dhammays waxa uu ka kooban yahay afar xirmo maalinle bille iyo toddobaadle ii kala dhigdhig hee ku shubo nus dollar oo keliya oo hel unlimited data internet iyo ku hadal muddo soddon saacadood ah mahas faa'iida waa ka buuxda sidoo kale ku shubo hal dollar oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan xaddi lahayn muddo lixdan saacadooda yaa iska fadhi meel xumbaal waa dhammaatay aan kugu daree ku shubo laba dollar iyo bar oo hel unlimited daato internet ah iyo ku hadal aan xaddi lahayn muddo toddobaad ah weligayba qof somteel watoo qof u baaqaayo uma jeedin ugu dambayntii ku shubo shan iyo toban dollar oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan xaddi lahayn muddo bil ah aryaha nugu daalin warkaan waa adeega lahayna xirmooyinka adeega dhammays garaac ku shubashada fudud xidig hal eber hal afargees sidoo kale uga shuba iidahab adigoo garaacaya xidig hal eber hal xidig lixdan iyo labo kadibna dhammaystir nambarka xidig lacagta geli afar gees waa igu og tahay noqo qofka ugu horeeya ee ka faa'iidaysta xirmooyinka kala gedisan ee adeega dhammays ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel marxaba iyo guddoon ma caamil had iyo jeer mobile internetka somtel nafsadaada ku soo
شراب الحب يعرف بالمذاق shirkadda fatax general trading company waxa inoo keentay cabitaanka qamar mango naftaada haddaad qancayso laabtaada qaboojinaysa nafaqa loo qoray jirkaaga cabitaan qiimo lana raadin qamar maango uga qaado xaajigu quwaddiis xiriirta haddaan laga helin qanaaxo tabarta qaarkeedna hayn qamar maango ha qaato carruurta quraacdu seegtay buug iyo qalinkood la booday qadada aan sugi karaynin qamar maango u qaada xamaaliga xoogga quuta quwadna doonaya siyaado qamar maango ha qaato gabadha quruxdeeda muuqa maqaarku khafiif ahaaday bilicdana qayb ka weysay jidhkeedu si uu qabkiisa qacdiisu hagaagsanaato qamar baangu u qaada macallinku waa qaaliyo ardaydu quudiyaa cilmiga qaadaa dhigaa saacado qotomaa galaas qaylada ka baxdaan la tirin si uu quwad u helo ku filan qamar maango ha qaato cabitaankii qamar maango waa cabitaan aad u macaan islamarkaana ay nafta ku raaxaysanayso waxaa ka buuxa fitamiino jirka uu u baahan yahay qamar maango cabitaanka cabitaanada cabitaanka qamar maango waxaad ka helaysaa dukaan kastoo lagu iibiyo cabitaanada subarmarkedyada ama gaar xarunta ugu weyn ee shirkadda fatax general trading company ee keenta cabitaanka qamar maango oo ku taalla suuqa bakaaraha waxaana xarun labaad shirkadu ay ku leedahay suuq bacaad kala xiriir faahfaahintaas dheeryana telefoon lambarada eber lixal saddex soddon iyo shan konton iyo saddex siddeetan iyo shan eber lixal saddex soddon iyo shan konton iyo saddex lixdan iyo sagaal ama eber lixal saddex soddon iyo shan konton iyo saddex siddeetan qamar maango gacantaada ku qaado الحب يعرف بالمذاق haddaan ku waramo bangiga dahabshiil dahabshiil bank
dahabshiil habkii hanaanka ay ku shaqayso waa heerkii u sarreeyo horaa la isugu sheego hadaltaa kama taagnaa waa hoy ammaanuu hantidaad dhigataa horarka ama dafee dahabshiil bank ku hagaago hantidaada ku kaydso horumarka dhaqaale halkuu maanta joogo ama uu harsanayo dahabshiil banki baa hindisood hal gandheer u gasho hadaltaa kama taagnaa xawaalad la hubo hantidaad ku dirtaa marna aan hakinaynin oo halkii aad la jeclayd hal daqiiqa gudahood hoo un ku dhahaysa dahabshiil bank ku hubnaa oo waa hadda dhig iyo kaala qaada hadeer ganacsiga haddaad maalgelin haminaysid dahabshiil baa u heegan ee hadafkaaguu sheego howlaha dahabshiil waa horumarka dadkayga hadima gaadhiyo alluu balaayo ka haay dahabshiil group bangiga dahabshiil waa bangi ammaano oo xifdinaya hantidaada bangiga dahabshiil waxa uu ku maalgelinayaa ganacsiga sida guryaha beeraha gaadiidka warshadaha iyo wixii la mid a xawaalada dahabshiil hungo ma leh waa hadda dhig hadda uun ka qaado waxaanay xafiisyo ku leedahay dhammaan caalamka oo dhan dalka gudihiisana degmo iyo tuulo kasta waa kuugu diyaar dahabshiil xarumaha ugu waaweyn dahabshiil group ee muqdisho ugu hagaag bakaaro tarabiano iyo camar weyne
salaam somaali bank horumar dhaqaale ayaad ku tallaabsatay halkee baad ka liibaantay soo ma ogid in salaam somaali bank ay tahay kobciyaha dhaqaalaha dalkeenna abshir haddaad rabto motoor qalab guri qalab xafiis ama aad u baahan tahay qalab waxbarasho iyo gaari waa adoo gaara salaam somaali bank ogow haddii aad la timaado fikir horumarneed oo ganacsi waafaqsan shareecada islaamka inay ku maalgelinayso salaam somaali bank salaam somaali bank waa saacidaha bulshada salaam somaali bank
waa hagaag dhegeystayaal mar kale habeen wanaagsan ayaanu idin leenahay meel walbo aad joogtaan raadiyaha dalsan ee magaalada muqdisho ayaad naga dhegeysanaysaan barnaamijka wareegga wararka afar iyo labaatanka saa qeybihiisa dhexe ayaanu ku guda jirnaa markan haddii aanu fiirinana dalkaasi suudaan waxaa weli ka soconaya colaado u dhexeeya ciidamada waddanka iyadoo halkaasi ay ku sugan yihiin muwaadiniin soomaaliyeed maanta waxaa magaalada khartuum ee caasimadda waddankaasi suudaan ka dhaqan gashay xabajoojin labiyo toddobaatan saacadood ah oo dhinacyada halkaasi isku hayo loogu baaqay dowladda federaalka soomaaliya wasaaraddeeda arrimaha dibadda ayaa markii ugu horreysay si faahfaahsan kaga hadashay daabulidda soomaalida ku xayiran waddankaasi suudaan oo ay colaadaha ka taagan yihiin wasaaradda arrimaha dibadda soomaaliya ayaa war oo ay mar kale maanta ay soo saartay waxa ay kaga hadashay xaaladda muwaadiniinta soomaaliyeed ee ku xayiran dalkaasi iyada oo sheegtay in dowladdu ay soo daabuli doonto soomaalida ku xayiran dalka suudaan oo ay dagaaladu ka socdaan kusimaha xogayaha joogtada ah ee wasaaradda arrimaha dibadda mudane cabdiraxmaan nuur diinaari oo maanta shir jaraayad qabtay ayaa waxa uu si faahfaahsan kaga hadlay xaaladda nololeed ee muwaadiniinta soomaaliyeed ee ku sugan waddankaasi suudaan waxa uu sheegay in qaarkood ay markaasi u baxayaan dowladaha deriska qaarna weli ay ku goodoonsan yihiin waddankaasi suudaan waxa uu xaqiijiyey ilaa iyo laba boqol oo muwaadin in markaasi ay ka gudbeen xadadka wadamada suudaanta koonfureed iyo ethoobiya halkaasi oo ay markaasi xaaladooda uu sheegay inay ku badqabaan kuwa kale ee ku sugan xaalad markaasi magaalada khartuum iyo gobollada kale ee suudaan ayuu sidoo kale xaaladoodu maanta ka hadlay
waxa ay diblomaasiyiinta kala duwan ee ku howlan taakulaynta iyo samata bixinta dadka soomaaliyeed ee ku go'doomay dagaalkii ka dhacay waddanka suudaan wuxuu marayaa meel fiican waxaan rabaa anoo ku hadlayo magaca wasaaradda inaan u mahad celiyo diblomaasiyiinteenna ee ka shaqaynayay arrintan gurmadka ee isugu jira safaaradaha etoobiya suudaan iyo koonfurta suudaan south suudaan runtii waxaan dhihi karaa way jihaadeen waxayna qabteen howl aada muhiim u ah anoo marka ku hadlaya magaca wasiirka wasiir dowlaha wasiir ku-xigeenka iyo xogeyaha joogtada intaba iyo agaasimayaasha waxyaha waxaan u mahad celinayaa diblomaasiyiintaas shaqada fiican ee sharafta le qabtay waxaan rabaa anoo ku hadlayo sidoo kale magaca wasaaradda inaan u mahad celiyo dowladda etoobiya oo runtii si dadnimo leh oo walaaltinimo leh muujisay oo u fasaxday inay dadka soomaaliyeed ee ka soo cararay dagaalkaasi ay usoo gudbaan dhinaca etoobiya sidoo kale waxaan u mahad celinaynaa dowladda kenya ee dariska aan nahay walaalaha aan nahay waxaan uga mahad celinaynaa shalayto ama shalay maqribkii waxay ka qaadeen muwaadiniin soomaaliya oo joogay khartuum sagaal iyo toban muwaadin oo ay ku qaadeen diyaarado ay ku qaadayeen dadkooda iyadana waa uga mahad celinaa cid kastoo dadka soomaalida wax u tarta haddii aan warbixin guud idinka siiyo dadka soomaalidu waxay kusoo qulqulayaan xadadka kala duwan xadka etoobiya ay maaragtay gadaarif meesha la yidhaahdo ay soo gaareen waxaa soo gaaray ilaa iyo boqol iyo afartan iyo sideed oo lasoo gudbiyey lagala soo gudbiyey dhinaca suudaan haddana ku sugan dhinaca etoobiya maanta waxaa la filayaa ilaa laba boqol oo muwaadin oo soomaali ah in ay u soo gudbaan xaggan oo ay hadda waxay taagan yihiin oon idinla hadlayno xadka oo gadaarif waxayna usoo gudbi doonaan oo fududayn doona diblomaasiyiinteenna wasiirka wasaaradda mudane abshir huruse wuxuu amray in diblomaasiyiintii suudaan ay tagaan xadka waxaana la amray diblomaasi ka tirsan oo la yidhaahdo axmed suudaani maanta wuxuu ku sugan yahay xadka isagoo oo u fududayn doono dadka soomaalida u baahan aan haysanin dokumentiyada ama shuruucda aan haysan inuu u fudeeyo oo uu qoro gohom shaqadaas way socotaa saakay howshiisa waa bilaabay axmed suudaani sidoo kale waxaa lagu xoojiyey safiirkeenna oo isagana tegi doono mar dhow oo gaari doona sidaasoo kale waxaa iyadana laga howlgeli doonaa qartuum dadka soomaalida ee ku nool qartuum ee weli iska jooga waxaan ugu baaqaynaa in ay is-abaabulaan oo ay u diyaargaroobaan sidii ay uga soo bixi lahaayeen waxaa muuqato dagaalka inuu sii xoogeysanayo haddii aan u imaado dhinaca koonfurta suudaan oo iyagana aan ku ammaanayo safiirka iyo qunsulka ambasador camey iyo consular maxamed cali oo runtii shaqo fiican muujiyey waxay ay muddaba ama labadii maalmood tagtay iyo habeenadii ay ka shaqaynayeen siday usoo gudbi lahaayeen waxaan rabnaa inaan iyagana u mahad celinno dowladda koonfurta suudaan oo fasaxday in dadka soomaalidu ay soo geli karaan oo ay iman karaan xadka maxaanku irahda koonfurta suudaan waxay yimaadeen reenk meel la yidhaahdo waxaana yimid dad gaarayo ilaa iyo boqol qof oo hadda ku sugan meeshaas waxaana shalayto keliya soo gaaray tiro oo iyagana gaarayso toddobaatan qof toddoba ka mid ana ay yihiin dumar caruuro watay oo iyagana maaragtay loo fududeeyey siday kusoo geli lahaayeen waxaan rajaynaynaa marka in dhammaan dadka soomaalida meel kastoo ay gaari karaan inay gaaraan si waxaa meesha diyaar uga ah diblomaasiyiinta kala duwan ee ka howlgalaya safaaradaha etoobiya safaaradda suudaan iyo safaaradda koonfurta suudaan oo hadda diyaar u ah sidoo kale waddanka sacuudiga waxaan la samaynay ninka mas-uulka nooga ah hay-adda oo i o c da ama islamic organization conference waxaan kula xiriirnaa iyagana u qoraynaa warqad si ay ugu fududeeyaan muwaadiniinta soomaalida ee haysta sharciga sacuudiga iyaguna in ay raacaan diyaaradaha sacuudiga si ay ugu tagaan si looga samata bixiyo oo ilaahay baa waxbadbaadiya loo badbaadiya waxaan rabaa anoo ku hadlaya magaca wasaaradda inaan ugu baaqo hay-adaha kala duwan iyo ganacsatada iyo dadka kala duwan ee muwaadiniinta soomaalida ee ka ganacsada dalka inay dadkooda u gurmadaan oo ay qayb ka noqdaan sidii dadkaasi loo samata bixin lahaa hadday tahay in lagu tabaruco basaska hadday tahay in dhaqaale lagu tabaruco waa garan kartaan dad qaxooti ah oo ka qaxay dagaal waxay u baahan yihiin cunto waxay u baahan yihiin biyo waxay u baahan yihiin basas in loo geeyo waxaasoo dhan marka inay qaybtooda maadaama dad soomaaliyeed in wax la badbaadinayo waxaanan u mahad celinaynaa guud ahaan diblomaasiyiinta kala duwan ee ka shaqeeya gudaha sidoo kale waxaa jiro tiim guddi ah oo ka shaqaynaya gudaha dhexdeeda isku xirkeeda iyo xiriirinteeda oo guddigaasi oo ka shaqaynaya wasaaradda iyo diblomaasiyiinta kale ee dalka dibadda ka jira ee hadda xaadirka ku ah ee qaybaha kala duwan etoobiya waxaa xaadir ku ah laba diblomaasi oo sayidka ama dhinaca borderka etoobiya labadaas diblomaasiya ka qaybgalay oo mid ah ee waxbarashada xaggeeda midna diblomaasi oo caadi ah dhanka kalena sidaasoo kale maanta raggaasaa ka howlgalay taas marka waxay ku tusinaysaa in ee, wasaaraddu ayay hormuud ka noqotay ay u istaagtay sidii dadkeeda u badbaadin lahayd asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaan siinayaa saaxiibaday ee, een, raage iyo guure wixii ku dareen
waxaa jira een, dadka soomaaliyeed oo weli jooga khurtuum oo guryahoodii ku jira oo xaafadaha fogfog kala degan oo khurtuum iyo khurtuum baxri baa la kala yidhaahdaa way kala fogi ilaa undurmaan daadsan inay safaaradooda la xiriiraan safaaradda soomaaliya ee khurtuum waa shaqaynaysaa een, een, inay safaaradoodii tagaan oo la xiriiraan oo safaaradoodii ay ku ururaan oo ay xog raadiyaan oo ay qaataan tacliimaadka iyo fariimaha ay wasaaraddu soo gudbisay oo safaaradda la faray inay raacaan oo ay istirakoobaan si ay u soo baxaan dagaalku waxaa laga yaabaa inuu ilaahay waxaan ka rajaynaynaa inuu dhammaado laakiin innagu waan ka diyaargaroobaynaa waxaan u diyaargaroobaynaa inaan dadkeenna badbaadsanno dowladda soomaaliya oo madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhu hogaaminayaan iyo tusaalaha er- wasiirka arrimaha dibadda iyo madaxda wasaaradduba waa waa la derdergeliyey annaguna waa idinka noo arkaya inaan heegan ku jirno waa inaad safaaraddiina la xiriirtaan dalkii oo koronto ka go-an tahay oo biyo go-an tahay kuma noolaan kartaan dadkii waddanka lahaba qaxaya waxaan fariintaa u- u marinayaa halkan dadka soomaaliyeed ee khurtuum ku nool la xiriira safaaraddiina halkaana iska diiwaangeliya aad baad u mahadsantihin
waa hagaag markale habeen wanaagsan ayaanu idin leenahay weli barnaamijka wareega ayaa dhegaysanaysaan qeybaha ee dambe ee barnaamijkan waynu ku guda jirnaa markan haddii aanu fiirino maamulka gobolka banaadir iyo taliska booliiska soomaaliya ayaa soo bandhigay dhowr iyo toban tan oo aan idhaahde dhowr tan oo maandooriyaha xashiishka ah kadib howlgallo ciidamada booliiska qeybta bari ay ka sameeyeen degmada yaashida gobolka banaadir waxaa madasha lagu soo bandhigay goobjoog ka ahaa gudoomiyaha gobolka banaadir handuuqa muqdisho yuusuf xuseen jimcaali madaale taliska ciidanka booliiska soomaaliya iyo weliba ee, gudoomiye ku-xigeenka dhinaca amniga iyo siyaasadda maamulka gobolka dhammaantooda madasha ka hadlay ayaa waxay si adag ay kaga hadleen maanduuriyahan maalmihii ugu dambeeyey magaalada muqdisho ee kusii faafayay iyo howlgallada ka dhan ah maanduuriyaha xashiishka oo ay ciidamada dowladdu wadaan gudoomiyaha gobolka ayaa carabka ku adkeeyey in lasii joogteyn doono howlgallada ay ku duldarirayaan waxyaabaha maanka dooriya ee kusoo badanayo caasimadda
gudoomiyaha gobolka banaadir gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka taliya ku-xigeenka qaybta guud ee gudoomiyaha degmada yakshid taliyaha saldhigga ee taliyaha guutada ee bolisiya militario dhammaan asalaamu calaykum bahda saxaafadda asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu mudana gudoomiye meeshaan ee wax yar oo aan kusoo qabanay shaqooyinkii aan ku guda jirnay amnasugada ahaa iyo la dagaalankii muqaadaraadka ee aad nagala ballantay ama amarka amarkana lagu siiyey in laga shaqeeyo ka hortagoodii dadkii isticmaalayay iyo dadkii ka ganacsanayaba oo ka kooban ilaa eh, toban ninka loo jiiragaan iyo kasbooyinkii lagu gadayay ama wixii lagu cabirayo dadka lagu siinaya lu- eh, howlfududeysku ahaa iyo kow iyo toban eh, kow iyo toban jawaano ay ka buuxaan bahalka loo yaqaano xashiishka oo dhib aad u weyn ku haya eh, gobolkan banaadir khaasatan qaybtan bari degmooyinka degmooyin degmooyinka kala duwan marka ilaahay xamdigiisa waxaa lagu soo dhigay gacanta Eh, s- ummadiina waa ka badbaaday kii wadana waxaa laftigiisa waa ka badbaadinay Eh, garsoorkaana la horgey doona hadduu alla yidhaahdo cid kaste waxaan ku ku lug leh ee ka shaqaynaysa waxaa u sheegaynaa laga yeeli maayo inaad ummadda sumayso afar iyo labaatanka saac aad dhiiggee- dhiiggeeda ka ganacsato ee dhallinyarada dhumido maskax ahaan aan maxaa lahaa ii sheega aad u disho ma lagaa yeelayo ee dadaa loo wakiishay madaxda annagoo inta taaganna waxaa waaye awaamiirtii ku bixiyeena lagaa fuli doonaa garsooraana lagu hurgey doonaa cawaaqib xumada ka dhalatana adaa qaadan doona kawaantow hadda intaad fiican tahay intaad xor tahay ganacsi waa badan yahay wax kaloo irsaaqad ka fiican ilaahay kaa siiya heli doontaa digniintaasaan ka bixinaynaa aan siinaynaa dadka maxaa la lahaa ka shaqeynaya waxaan waana la dagaali doonaa afar iyo labaatanka saacad oo la yidhahdo kuwo badan oo dhuumanayaan inay gacanta soo galaan rajeynaynaa waa gudoomiyaha gobolka iyo taliyaha ku-xigeenka qaybta iyo taliyaha qaybta iyo dhammaan eh, taliyaha ururka eh, bolisi militaria iyo dhammaan eh, degmada gudoomiyaha degmada iyo taliyaha saldhigga degmada dhammaantiin salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu Eh, waa waqti dambe eh, waqtigan maaragtay degmada yakshid aan dhex taagannahay waxaana u nimid shaqaan u nimid gudoomiyihii gobolka banaadir ah, eh, duqi magaaladan hogaaminayay waxaana u soo baxnay arintaas uu ka waramay eh, taliyaha qaybta uu ka hadlay waxaana u nimid saacaddan halkan culayska maaragtay iyo maaragtay xajmiga intuu la- la egtaha hawsha saacadda halkan u nimid ayaana keena halkan inaan markii uu taliyuhu noo sheegay gudoomiyaha gobolka uu la soo hadlay gudoomiyuhu ila soo hadlay inaan xataa isniraahno waa inayse hawshaas waagu uusa u bariyana u nimid halkan waa eh, gobolka banaadir eh, gudoomiyaha gobolku si cad ayuu maaragtay meel fagaaraa uga sheegay in lala dagaali doono eh, qof allaala iyo qofkii ku howlan mukhaadaraadka iyo maaragtay eh, balwadda iyo wax allaala wixii dadka maankooda dooriya oo magaaladan dhibka ku haya oo aan ognahay dadka isticmaala kuwa sameeya kuwa maaragtay eh, iibsada kulli inay maaragtay ka shaqaynayaan wax aan sax ahayn oo amniga eh, amni darrada qaybta ugu weyn ka qaadanaya maxaa yeelay qofku markuu daroogaysmo qofku markuu maaragtay waxaas ku howlan yahay waxa uu samaynaya ma yaqaano kan haystaana wuxuu samaynaya ma yaqaano kan waayaana markii uu waayo wax allaale wuxuu samayn karu samayn nafuu jarayaa maaluu qaadanayaa wuxuu dhacayaa wax allaale wuxuu kharibi karu kharibaya
waa hagaag dhegeystayaal guud-ahaan oo caawa inta ayaan jeclana ku saafmeelo barnaamijka wareega wararka dalsan farsamadu waxa uu ahaa axmed cali jaaja aniguna waxaan ahaa cabduqaadir cismaan indhooyo tan iyo kulanti daba nabadgelyo